لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku soo jirnay xadiidkii ka sheekeynaya runta sida ay runta u wanaagsan tahay iyo dadka runta laasima faa'iidada ay gaarayaan waa xadiidkii toban iyo toddobaad ayuu ahaa oo ku jiray kitaabka la yidhaha silaaxu lmujtamac oo ay ku qoraariyeen boqolka xadiis oo bukhaari iyo muslim laga soo qaatay marka xadiidkan rasuulku wuxuu noogu sheegay runta inta lagu dadaalayo in faa'iido la gaarayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam haddaad jeceshihiin in allah iyo rasuulkiisa idin jeclaadaan fa adduu idaa tumintum wasbiquu idaa xadadtum wa axsinuu jiwaara minjaarakum yani marka ammaano laydin dhiibo ammaanada guta sheekada ku run sheega dariskiina dariskoodana wanaajiya aad la darsaysaan wa haddaad doonaysaan in allah iyo rasuulkiisa idin jeclaadaan xadiid macnaha tusinaya oo saxiixa ayaa soo arooray rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam dadka alla dadka ugu jeceliya waxaa kamid a qofka qalbigiisu maqmuum yahay carabkiisuna saabiq yahay carabka saabigaa garanay ee qalbiga maqmuumka maxaa la yidhaahdaa nabiga lagu yihi sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi attaqiyu annaqiyu waa kantaqigaa oo qalbigiisu nagiska yahay laa isma fii oo aan dembi dhexdiisa ku jirin iyo daqi iyo gardarsi iyo caasidnimo yaa la xiriiradaa lagu yihi rasuulka sala allahu calayh wasalam alladii yasnau biha wayaxibu alaakhira buu yihi kan adduunyada nicab aakhiradana jecel buu yihi sala allahu calayh wasalam marka qof walboo muslima soo ugu sifoo yidhaahaa ha ka shaqeeyo ha ku dadaalo yaan ilmaha been lagu qorinin oo aan dadka been loo sheegin rasuulka sala allahu calayh wasalam hooyo anugeeda ku oranaysa aan wax kusiiya kaalay ayuu noqday ma siinaysaaba ku yidhi haabay ku tiri haddaadan siin lahayn been ayaa laguu qori lahay buu ku yidhi sala allahu calayh wasalam marka dadka islaamka ha iska ilaaliyeen ilmaha beenta loo sheegayo maxaa yeele way ku korayaan rasuulka sala allahu calayh wasalam dumar ayuu doonay in ay sharaab la siiyo kolsaaku yaahin cali mayno wuxuu yihi laa tasmacana kadiban wadiica nasadiina been iyo yani bani hukuminiya ee sharafta u baahantihiin cado oo rabbi ka cabsada subxaana watacaala curuskii oo caaisho curusayey ayaa arrintaasu ka dhacday waana adilo wanaagsan ku weyoodo haddaba qof walba u dadaal oo beenta iska ilaali qaala wuxuu yihi alxadiidu saamin cashar xadiidka toban iyo sideedaad maruyi waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam tajiduuna waad helaysaan annaasa dadka macaadina usuul inay yihiin dadka asalyaal inay yihiin ayaad ka heli usuul usuulsha waxaa loola jeedaa dadka aabbayaal asala ayay ka soo jeedaan khiyaaruhum fi ljaahiliyati waqtigay diin la-aanta ay ku noolaayeen kuwa ugu fiicnaa oo sharaftooda iyo gayraha la dhowran jiray khiyaaruhum fi lislaami islaamka dhexdiisa ayagaa ugu fiican khilaafka kuwi hadday fahmaan ayagaa ugu wanaagsan islaamka hadday fahmaan buu yihi sala allahu alay wasalam watajiduuna waad helaysaan khiyaara annaasi dadka kuwa ugu khiyaarsan fii hada shani shanigan oo kana oo diinta islaamka ah waxaa dadka ugu fiican ashaduhum low karaahiyatan dadkii ugu adkaa xagga kahafada oo markaa necmaal jira bal cumar bin khadaab ugu fiirso dad kuwii jahiliyadka ugu adkaayeen islaamka iyo markay soo gareensa noqdeen macnaha ayaa la yidhi waxaa kaloo la yidhi khiyaara annaasi fii hada shani oo maamulkooda madaxnimada ah waxaa dadka xagga maamulka ugu fiican markay madaxnimada madax noqdaan ashadum low karaaha dadkii ugu necbaa oo hadii jira madax ma noqon karaan u diiday oo muslimiinta ay ku qasbalanaydeen maamulka noqonka ekaasa ugu fiicnaayen nin u dooray ee madaxnimo ka dad orda haddaad aragto u baahin maya dad dankiisa wataa waxay isu leeyihin almaalma ka noolaatid laakiin ninka runta raba inuu ka shaqeeyo madaxnimo uma ordo ma isku dayo waxa isku dayaalaa inuu qolo kala uqabsatay maamulka inuu helaada u jeclaado laakiin uusan dhihin anaa kursiga u socda ama raba mayo qofka muslimka noocaa ma sameeyo waxau yihi rasuulku sal allahu alay wasalam watajiduuna waad helaysaan sara nnaasi dadka kuwa ugu sharta badaninayiin dalwateyni laba wajilaha alladii yaatii haaulaai kaasoo kuwan wajiga imaanaya wa haaulaai biwajhin kuwaasna waj kale ugu tegaya adoo ku imaanaya xariirka isaa kaaminaya kan cadowgaaga ayuu intuu tago sirtaada u shago maxay isaaraya waa wajile munaafiq sama garanaysid kaas ayaa dadka ugu hameeyey sal allahu alay wasalam rawahu bukhaari wa muslim jawaasiista u badan islaam xadiisaa kaadhigin waa isku taageblino markaad u furfurato bunta kaa duro warka ayuu dagata wareeyin kaasa laga tago soo lama sawade saasay oran dadka kuwaasa ugu xamuri sala allahu alay wasalam wuxuu rasuulku yihi dadku waa asalyaal usul oo ay aabbayaal ay kasoo jeedaan kuwii ugu ficnay baaliyada oo beenta iska ilaalin jiray oo wanaagga iyo sharafta dhowran jiray diinta markay fahmaan ayagaa ugu fiican waxaad helaysaan baa layii dadka kuwa ugu fiican xagga maamulka iyo madaxnimada waa kuwa ugu necbaran ee madaxnimada waxaana dadka ugu shar badan kuwa laga wajiirayaalka oo munaafiqiinta oo qof walba inuu was gaara kula noolaada raba ha layska ilaaliyo allaha laga baro subxaana watacaala macnahana waxaa loola jeedaa dadka sharaftiisa mararka garal wuxuu ka kasbadaa in badan aabbayaalka waala ku daryaan laakiin lagu yidhi nabi ciise yidhi yaa ukta haaruuna maa kaana abukum ra'asow wamaa kaana umuku bagiya maxaa kugu dhacadaa la yidhi aabbaha nin xumaan lagu yaqaan ma ahayn hooyadaana jaaniye ma ahayna macnaha aabbayaalku waalidku hadduu sharaf leeyahay awlaaduna sharafta way ka kasbadaan way ka kasbadaan qofka hadduu qof toosan oo dayla badan ahaa waxay u badantay canugun inuu talabiyada waalidkiisa ka qaatay marka waalidkii xumaatada ka dhowrsan jiray marka ay diinta fahmaan ilmiguna diinta fahmaan dad fiican inay noqdaan u badan tahay sida agolarkaana waxaa dhici jirta waktigii hore dad jahala oo aan diin lahayn oo jaahili ku nool oo beenta kale ka xisooda oo inay xalan ka xisooda oo inay sinaysaan ka xisooda oo inay qur sameyna ka xisooda marka dadka noocan tahay diinta markay qaataan cajaa'ib bay noqonayaan laakiin macluud ma ahan waa dad ma garanaysaa sharaf gaara igu ahayo doorka ina akramakum cindallahi tawakalay qofka maxaala dhimanaysa ilaa waxaa lagu celceliyaa shardi ilaah waa shardiyo bishardi ay diinta fahmaan bay dadku dadku wax noqonayaan laakiin hadday diinta fahmi waayaan annaga aqayaal fiican qabri caynaan ka dhaarna ma noqonaysa ma noqonayso marka qof walboo muslima waxaa laga doonayaa awaadintiisu saysa u hallaadin awlaadiisa inuu wanaag ku tarbiyayo naftiisana waxnaqada ka ilaaliyo waxaa kaloo kale laga dalbayaa qofka muslimka weligii inuu maamul inuu u ordo iska ilaaliyo maxaa yeelay nin maamul u orday oo iloobay waxaa la dhihi doona inay qabriga halaagsanayaan waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam maxalka imaarada la yidhaha inahaa khizyun wa nadaamatu yowma alqiyaama waa hoob iyo sallay maalinta qiyaamada wax gacanta ku dhigana ma faa'iidayo ee rabbi ka badan ayuu yidhi wax xaggeeda ka soo bixi karana waa idinku weriye munaafiqiinta waa kuwan ka soo hadlanay oo beenta badnaa oo wanaagga loo muujinayey oo xumaatada qalbiga ku haya maqayla jaraya way ku ogaanay inaan dib ugu laadana maahan rasuulku wuxuu yihi sal llahu alay wasalam xadiidka allah ina sideeda tobnaad tajiduuna waad helaysaan annaasa dadka macaasina usul inay yihiin asalyaal oo ay ka soo jeedaan asal iyo aabbayaal iyo dad hagaasad iyo kuwa xumo iyagoo khayrbaro laga barto khiyaarun fi ljaahiliyati kuwa ugu toosanaan ka badnaa waktigay jaahiliyad ahaayeen aljaahiliya maa darada islam lahaan jirta ninkana jaahiliyada waa soo laabatay waayo jaahiliya waxaa la yidhaha mujtamac kasta ee waxa uu ku dhaqmaa ay ugu badan yihi xadiidka kasoo jeeda waa jaahil la yidhahda waa mujtamac kasta ee waxa uu ku dhaqmo ku leeyahay sida ay u badan yahay gudi kasoo jeeda maamulka lagu xakumo saydarada lahana uusan kitaabka yahay hada misaan jaahili waa salaana maasa marka caalamka balfiiri jaahiliyinta qarniga alcishriin marka uu sayid ugu bixinaya raximahullah xalqacijil wadaca adduunka saamay markaasuu sida xunta ugu bixiyey walkaasaa lagu yidhi marka maxkamadda la saarayo magacaan maxaad u bixisay fahamkan diinta ka arkaya saasaa buu yidhi fahamkan diinta ka arkaya iyo isbaaca markaasaa yii macalimu fi dariiq maxaa u gartay maxaadka ula jeedi dadka dhambe inay diinla inoo haysatiye wahdaaniyada alle iyo kitaabka iyo sunnada waxay igaratiyeen oo aan gartaa saasaayey taariikh qofna waanan doonaayo laakiin arrintaa saas yeelan doonaysa xalaagada mucaaweye marka qofka runta waa inuu cabiraa wadcigan caalamka maanta lagu yeeriyey ninkii yihaa hurgan ka soo yihaahda ma uu arkayo dad uu isyiraa waa muslimiina soo dhaweystay ilaa wax yar alla naxariista maanta inta warkaayaartan iska day dadka afraada ee madaxda shacabweyneyaasha waxay u arkayaa kulligood cadowga diinta inay yihiin dilkan ayaa lagu bilaabay taasi waxay ku xambaaraysaa marka markuu cabdihaiyo tawxiidka inuu ummadda dhan u muujiyo saharabkiisa laga gartay wuxuu la gaara yimid waa laga fahmaya waayo dadka yii dadka dhan la gaaro marka akhrisan kitaabka iyo macalinka dariiq waxay is yidhahdeen waxa meeshan ku qoran oo tawxiidka marka la eego waxay kala wada jiraan wa ficlan makhluuqa waad ka qaadanaysaa nufuusta markasawinahay dawaraa gacanta oo jaahiliyadii maxtigaasisameeyey waayo dantii way dhamaysteen khiyaanadii way dhamaysteen isbicii way dhamaysteen dilkii waa la dhamaystay in ilaahay kitaabkiisa lagu cayaaraa la dhamaystay dilka islaamkana waa la xalisay qof kastoo wanaag iyo sharaf la marayana waa la dilaya waxaana la arkay inuu dil yahay khaa'inkana waa lasoo dhaweynaya marka markuu musan oo nuuca hidisku yahay waa mashaakil caalamka shirweynaha ka dhacay oo qayr caadi ah shirweynuhu mid loo fariista ma ahayn laakiin waa garaar asbiye hawada ka gaartay oo ah diinta alla ku tuntunta baatilka iyo barabaan aas ilaa ay dadku dhahan maalintii beenta adduunka loo dabaaldego maalintii xagga maqal maysid iyo wanaaga laakiin maalintii beenta adduunka loo dabaaldegi baa lagu leeyay khiyaara fi ljaahiliya khiyaaran fi lislaam weye inaad fadlaad ay diinta fahmeen dadkii sharaftan can jira jaahiliya islaamka markay gartaana ayagaan riwaayasa noqonaya watajiduuna khiyaar annaas waxaad helaysaa dadka kuwa ugu khiyaarsan fi hada shani shaniga oo maamulka iyo yani ilaalinta bani aadamka ah ama islaamnimadaada ashadum kuwa ugu daro inuu ahaa minuu shaniga khilaafanka hasaba qabo ummadda kuwii ugu adkaan jiray oo ugu necbaan jiray inay madax noqdaan ama sida diinta ugu necaa markii soo galaan dadka ayaga u adkaanayo ama joogaa harsanba watajiduna waad helaysaa shara nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan axadka dadka ugu sharta inuu yidha wajih lama wajih alladii kaasa ya'tiihum haulaa buj miyaa waji ugu tago haulaa buj afar iyo labaatan gashaa waa mudabir mudabiriina bayna dalika laa ilaha ila walaa ilaha ila warab u ka tirsan lama yaqaano qodob walba marka u tago isaga ka jirta dawka sida been u sheego dadka u xanto ayuu hadda kaas waa kaas waa ku imaanaya sida garacka ugu sheegay ku qaadkaale hore buuxadi waaga kuu xaran oo ku caayi bal markuu hawl aad aad qaadinu kaa dhaliso ama maxaa u ka hele ayuu inta kaasa caligu u tagaya markaasuu qalan ka rabaa markaas ayuu ka caayina dana hada kuula rab sidaasuu ku soconaya waa dad ahadaana laagtiisa khayr iyo wanaagimada furayn marka rabbi aan laga baqo afcaasha noocaasana muslimiinta ha iska ilaaliyeen yaana la isku dayin cabdullahi bin cumar baa lagu yidhi inaa nadkulu cala salaadiin madaxdaan u galnaa baa layidhi agtooda waan uga hadalnaa shay markaan ka soo baxnaa shay kalaan ku hadalnaa baa layidhi markaasuu yihi kunaa nacudu dalika calaa cahdi rasuuli illahi sala llah alay slam misaaqa waqtigii nabiga arrinka noocaasa munaafiqiina ku tiri jirnay waqtigii nabiga munaafiqnimada saas u maqin buy hadda maxaan samaynaa baa yidhi iska day yidhi galwajayn midka akayr ma lahan markaan madaxa u tagna waanu gaslaynaa markaan ka daqaanaa lacag baan ku shaga qaadnaa yidhahan munaafiqnima ku tiri jirnay waxay ku banaantay kaliya markaad sharta ka shaga qabanayso lanna rasuulku wuxuu yihi waa gom aan ilkaha u cadayayna qalbigan aan ka lacnadayno bisa aan kala casiinayo waa la soo dhaweeye markuu soo galo waa soo rasuulasiya markuu ka tagay caaisbirya rasuullah waxa ka maxaa kugu kalifay markaasuu yihi rasuulku sala alla alay wasalam waa gom aan ilkaha u cadaynayno carabkan aan ka lacnadayno sidaasuu yihi sala allahu alay wasalam marka arrinka noocaas waa arrin weyn oo khatar oo laga doonayo qofka muslimka inuu iska ilaaliyo rabbi ha laga bogo subxaana watacala oo xagga ha lagu socdo xadiidka saxiixaynka ayuu ku sugan yahay qaala wuxuu yihi alxadiidu taasic cashar xadiidka sagaaliyo tobnaad bacdama aanu ka soo baxnay kii ka sheekeynayay nisaaqa hoose oo aqoon ay sideedaad xadiidka sagaaliyo tobnaad marwuyi waa lakula wariyey can abi muusa alascariyi radia allahu canhu qaala abi muusa wuxuu yihi saxaabiga cabdullahi ibnu qays la yidhaah oo nimankii reer yamaneed ka mid oo qayrka badnaa qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam ina allaha alle layumli waa u sugaa oo wuu u taagiyaa lidaalimi mujrimka mid isa ah ilaa waa u taagiya waa u seerta dheereeya caafimaadka lagu waaraya dhaqaalaha loo badiya weli baa laysugu daraayadada faidaan akhada alla markuu qabtana lam yusmidu ma qabtiyo maantuu alla qabtana diraamo iyo khidmooyin iyo yani waxyaala sharabo laga loo galay iyo abwaana loogu yeero waxuma qabtan waxa loo qaban karaa jiraan waxa loo qaban karaa jiraan mid madaxa oo madaxa caalamka islaamika warkasaliga laleeya kamid a ayaa xanuunsaday markaasu adibada adduunka u wada baa laysu yeeri marka laysu keenay baa mid wadnaha mid caloosa mid madaxa midba meel midba meel buu qabsaday nin umarsan wadanka faransa ayaa wuxuu yihi xaalada meesha taala oo wadnaha ku shaqale waxa meesha yaalaa naga uwad badan bu naga uwad badan wax annaga cilmigeena ka sarreeyana weeye wasiirkaas andhigii halkaa jooga islaamka ku sheegay wuxuu yihi wuxuu hadii la rabaa ana hayo cilmi hadii la rabaa idinka yaqaanin ninka adiga ma kala reerta bu yihi markaasuu dakuda fula wuxuu yihi ma ogtay xaalad aan bani aadamka wax qaban kara inay jirto tan aan anaga wax ka qaban karayn marka sidaas yiri ee wasiirka waa ka tagay meesha keena tagada xale gaarigu qaataba raal meel xasuu soo geelay la rabay cadcadi u goosay lakiisa la yaha tagada wasiiradaas ka dhaxday marka waxa weye daalimka hadafkiisa iyo kibirkiisa galmaalmada loo sugaa maanta dee maxaa lagu samaysaa waa kale xooga beela maxaa soo ilaaliyaa wasiirkii gaasandhiga gaasandhiga aniga umada dhan ba gaasandhigu ahaa buu kuleeyahy khalas waa loo kaagin ilaahay markuu qabtana lama fakinayo subxaana watacaala uma qara wuxuu akriyay markaas rasuulku sala allahu alay wasalam wakadalika sidaas ay rabbi u halaagay qoomankii lagu soo sheegay qoomu shacayr iyo wixii laga soo sheegay qoomkii nabiga loo dilay ay akri rabbika rabbigaa daraasadiisu ahaatay ilaa akhada markuu qabto alla algura qaryo qaryo waxma dhiinan ahla alqura weeye qaryada dadka degabasa laqato weliya qaryadan ay sabaarina kusidaanina qaryada dulina sameeya qaryada ahalkeed ay daalimin yihiin in akhiro alla qaatadiisana ayuu cadaab weysan muddo oo daran oo xoog leh rawaxu bukhaari wa muslim rasuulku wuxuu yihi sala allahu calay wasalam mujrimka alla waa u sidaa waan u siyaasa dheerayaa maantuu qabtana alla kala fakado rabbina markuu mujrimiinta cadaadayo silax iyo taxariiruu ku cadaaya cadaabka alla maamu dheer qaala wuxuu yihi alxadiid alcishruun xadiidka labaatanaad مريم كل يري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال على سعيد قال رسولك وحي صلى الله عليه وسلم انصر الدرجار ايها المسلمون اخاك وراك اسلامك الدرجار ظالما هدوي كل قربرا او مظلوما هدوي كل قربرا فقال رجل يا رسول الله انصره وادرجاريا اذا كان هدوي مظلوما كل قربرا يعني اذا كان هدوي مظلوما كل قربرا وادرجاريا افرايت بالايمان in kaan hadaya daaliman ku gardan oo wax dhigaya kayfa ansuruhu see ugu gardaaraa oo waxay u qabtaa qaala rasuulka al sal la ala slam taxjisbuhu waad ka celin aw tamnachu waad ka reebin taxjis iyo tamnac waa kulamide waa shakina raadiye can idulmi xumaatada fa ina daalika xumaatada oo laga celiyo ayaa nasruhu asaga gargaarkiisa ah xumaatada in laga celiyo ayaa gargaarkiisa xumaatada ka celi xaaraanta ka reer gacanta ka qaba maarbu safaysan ayuusa maru gelin taasa gargaarkiisa ah rawa bukhaari wa muslim rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam walaalkaaga islaamka u gargaar hadduu wax dulminayo iyo haddii asaga la dulminayo laulminayo u gargaarine hadduu wax dulminayo sa ugu gargaara war kacelgoon loo ku jiro balaayada kareer balaayada oo laga reeba isaga gargaarkiisa saasuu nabigu yiri sala allahu alay wasalam dulmiga oo la baagaa waa roog ciribtiisu waa sayi-a saaxibka dulmigana waxaa lagu amaalmariyaa waa naar iyo daartiisa la haraabiyo oo balaayo ku dhacdo maxaa yeelay haddii uu dhagax dhagax galaa gardarsan lahaa ladudka lbaaqihima labadooda kan wax gardarsana waa la baaqin lahaa rabbi saw dulmiga u xarimay shay oo u xarimay ma jirto dadka daalimiinta cadaabka loo yal kore loo yalaana ma jirto rabbi ayaanka ku yihi ina actadna lidaalimiina naaran xaadibu misraadiha wain yastagiifu yugaasu bimaain kalmuhli yashwi lwujuha bi'sa saraabi wasara mirkataha allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay dadka daalimiinta waxaanu u yaleenay naar iyo cadaab oo dhinac walba ka hareereynaya oo meel walba uga imanaya hadday gargaar dalbaan oo wax soo doonaan oo biyo doonayaanna waxaan ka waraabinaynaa biyo wejdiga hoolaya oo salaad ugu baasile meel loo ahaado iyo meel la tagana taasa ugu xun buu yidhi labadda ha laga buro oo ha layska ilaaliyo waxyaalaha xun alla wuxuu yidhi yudkulu man yashaau fii raxmati alla qofkau doono naxariistiisa geeya wadaalimiina acadda lahum cadaaban aliima dadka daalimiintana waxaa u sugan oo alla u diyaariyey cadaab aliima oo xun oo jidka laxuuyo dhib u geysta sidaasuu ihaanaya allah subxaana watacaala rabbi wuxuu aayad kale ku yidhi wallahu laa yahdi alqawma adaalimiin alla dadka daalimiinta ma hanuuniyo wanaagna ma gaarsiiyo war dulmiga waxaa ugu xun ashirku billah ilahay oo loo sharigiyaa inaad rabbi wax lamida u sameeyo soo ku khalqay ama isaga sukadiisa qof barigis laa yamliku laka nafcan walaa dira naf iyo diran mina ku hana karin lukman hawiinkiisa ku yidhi marka hadla yaa bunay laa tushrik billah maxaa dhacay ina shirka la dulmin cadiim shirkigu waa dulmi weyn xuquuqda bani aadamkoo la gaatay lagu xadgudbo waa dembi weyn oon aan la dhaafaynin ilaa in qofka la cabdi dalba maaha kabaairta waa weyn oon la dhaafay oo ridula waxaa kamid a salaadoo laga tago sakada lagu cayaaro soonka laga dhagaado rabbi waa in laga baqa iyo kitaabka alle waxaana in wax lagu xukumo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid rabbi addoomada mid dulmiya ma aha rabbi addoomada dulmiga waan idinka xarimay ili ani waan iska xarim adinkana waan idinka xarimaya dulmimina qof kastoo muslima qofka kale muslimka inuu dhiiggiisa daadiyo xoolihiisa dhaco sharaftiisa uu ku xadgudba ma banaano war boolida war tuugada war ribada war beerkoo la musaameeyo iyo dadkoo la khayaanayaa waa dulmi rabbina wuxuu yihi calaa lacnatullahi cala daalimiin naxariista allee laga durjo laga durgo rabbi hadduu yeero daalimiinta dushooda war allaha laga daba subxaana watacaala war shayga dulmiga la yidhaha waa shay xun eyaan dadka la dulminin waxaan diinahayn yaan diin laga dhigin qof walbow nafsad baana cadaab ha u shaqaynin cada allaha kasbanin waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum daalimuun kitaabka rabbi dadkaan wax ku dhaqmin waa daalimiin balse dulmiga meesha u gaaray dembi walboo la galaa dulmiguu soo hoosgalayaa dembiga dadka gala dulmiga la yidhaahda carab adag bay alla agtiisa ku leeyihin rabbi wuxuu cadeeyey subxaana watacaala markuu daalimiinta ka sheekeynayay walaa taxsabanna allaha gaafilin camaa yacmalu daalimuun maxaa lagu samaynaya inamaa yuakirum liyawmin taskasu fihi labsar daalimiinta waxay samaynaya inan iyaysanna soo maraynin laakiin dib baan ugu dhigaynaa maalin ay indhihi kala fayiidsan doonaan oo imahadbariirta iyo fayiidta iyo balaayo ay dhici doonto hadalkooda wuxuu ahaaday mid xadgudub ah oo xun waa dadkii muslimiinta baytimaalkii muslimiin xoolihiisa xaggay aadeen daalimiintaa qaatay waryaam agoonta xoolahoodii dhacay yaa kusaabra u gargaaray yaa qur-aankii alla la dooday daalimiintaa la dooda rabbi alla ka cabsada aljazaa min jinsi camal qofkii dulmiya waa la dulmiyaa qofkii xumeeya waa qoonameeya qofkii dadka dila waa la dilaa qofkii wax dulaysana naartaa lagu duulayaa axad alla axadkii dulmi ka sogeeyaan cala allah kuma aysan ee axad walbow gardarsiga xadgudubka iyo muslimiinta dhibkooda iskagey halaag iyo hoog haddaadan doonaynin rabbi ha laga bogo ammaanada ha la guto khayaanada ha laga tago dulmiga ha layska ilaaliyo istaqu dacwat almadluum baa layidhi faina baynaha wa bayna allah xijaab qofka laga jabdanayo inkaarkiisa iyo rabbi wax u dhexeeyaa la jiraan maxaa kumitaa marka nabigu dilaya ku yidhi rasuulkan muxuu yidhi sala allah alay alla muxuu yidhi horka laga garsanaya wacisatii wajalaali la asiranaka walacadaxiin sharabtaydan ku dhaartay waan kuu gargaaraya mudada malhalaa ka dhigay marka iska ilaalayaa lagu leedahay xadiidka sagaal iyo tobnaad rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam in allahu alla la yumli waa u sugaa lidaalim waa istaaka dheeraya halkaasuu daaca iyo waxa ugu baxa tiir cadfayla akaloo la muslim maantow alla gacanta ku dhigo siima geeyo rasuulku wuxuu akriyay wakadalika akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu saas oo kale ayahaasa kuwaa loo haliyey idaa akhada alqura markuu qaryooyinka ahalkooda qabto wahiya qaryada ahalkeeduna iyo baaliga qaryada ay sawxanadadkeedu ina akhdaw allah qabashadiisu alayhi shadiid waa cadaab adag xadiidka labaatan rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam urtug u gargaar akhaabta walaalka maalimiin ahayaa ku gargara aw madluumin ahayaa ku laga gargaran yahay u gargara walaalka faqaala rajul wuxuu yihi yaa rasuul allah ansuruu ansuruu waa u gargaaraya in kaana idaa kaana hadduu yahay madluuman ku yani laga gargaran yahay oo la dhumiyey afa ra'ayta bal iga waran in kaana daaliman hadduu yahay daalim hadduu yahay u gargaarayaa is ansuru oo ku wax dhulminayo taxjusu wa tamnacu can zulmi dulmiga ayaad ka mancin oo ka celin faina dalika nasruhu gargaarkiisuna waa fara ee rabbigaa ka bad haddii aad qofka aad dulmido oo hurdayo rabbi ma hurdayo haddii qofka aad dulmiso oo maqan yahay rabbi ma maqna subxaana watacaala ee rabbi ha laga cabsado waana inaad ogaataa daalimiinta cadaabka lagu saliday cigrow u yahay dadka eegaya mutaqiinta waanow u yahay cadaabka alla waa daran yahay qabashada allana waa mid adag in allaha laa yadlimu nnaasa shaya laakin walaakina naasa anfusa yadlimuun inay dadka waxba kama dulmin waxba kama samayn laakin dadka ayagaa nafsadooda dulmiyo diintan diiday oo waajibaadka alla qaado diiday oo amarka alla la yacay saas ayaa balaayo ugu dhacday natiijadiina dannaa iyo baabaalay noqotay walciyaadu billah alxadiid alxaadi walcishruun xadiidka afar iyo labaatanaad maruu laga kula weri can cabdillahi bni camar bn alcaas radi allahu canhuma saxaabiga jaliiliga ah oo asxaabta ragga ugu xaadiisa badan ka mid ahaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam almuslim hogaansane rabbi isu diile mari raace man baa la yidhaah salima almuslimuuna hogaansanayaalka alle ay ka nabad galeen min lisaani carabkiisa iyo yadi gacantiisa hogaansane rabbi u hogaansane axad baa la yidhaah rabbi u hogaansanayaasku ay ka nabad galeen carabkiisa iyo gacantiisa walmuhaajiru tage xumaan ka tage wax ka tage waxaa la yidhaha soclaale soclaale iyo musaafir mar baa la yidhaha hajada ka soclaalay oo ka musaafiray maanahalla canhi alla ka reebay wixii alla ka reebay qofka musaafirka ah oo sidii qof safroo kale uga muran kaasaa la yidhaha musaafirka runtaan oo muhaajirka ah rawahu lbukhaari wa muslim rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam muslimka runtaa waa qofka muslimiinta ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa muhaajirka runtaana waa qofka kaajiri alla ka reebay diintu ma ahan oo kali ah salaad iyo soom iyo qura akris iyo tasbiix bis sadaqa iyo sakaa la bixiyey ma ahan ka kaliya ma ahan diinku kaliya cibaadad bedeniyo iyo mid naari ah oo xoolaha sakaa la bixiyo iyo bedelka laga reebo ku ah cibaadadu waxa weeye oo la yihaa oo diinta ay tahay inaad rabbigaa ku addeecdaysiina amara iyo inaad ka tagtid wax kastoo kaa reebay saas cibaadada la yidhaha dad baa wax wanaagsan hadday dukadaan ay somaanay xajiyaanay sahabaadka dagaal bixiyaanay oo masaafo waxgeysiyaan inay u dhamaataba afar labaatan ka sano ay waxgeysiyaan iyo waxay hoos ku dhaafiyaan sabaqadhiyaan rukuli waxaa maasha allah cibaadaan ku jira ismaan عشان كده سعيدة رب كتب سبحانه وتعالى وربك رب أقبل وكان رب تأدي عليه أمري وكنت وقت الله كرر الذنب يا معصية الضمان على ما يحل لا يبدأ الجنيه يا ويقول على ذلك هو بك رب أقبل أحسن وأصل الضواف وأصل الرسوع في الجيل وأقول أقبل أحسن وحي والبي سمين الله معاملات كذا خاطئ على ذلك وإيك تجيب كأولي له وأتوقع سيدك واحد من يسوي معهم حقوق بني ادم كيغزل على اسس الديوان بالقيامه رسولك الحديث صحيح رسول صلى الله عليه وسلم صدح الديوان بقى على الغرام ديوان الله ما بعثه وامان غريان ديوان الله ما بعث به ذكر وحصول سوء عن ايه الصلاه ديوان الله وسع به سبحانه وتعالى ديوان كالله يسمع في كل سنه وشفيه ديوان كالله امان مرينا وكان من هذا في الدنيا الله قال له ديوان سأل أسري أهل يرين وأنا مسلم أنا هاي أنا مسلم دنيا يا رجل الله يهديك الحي سبحانه وتعالى من كان رسولك الله عدي شرك إلى العاصمين حقوق بني آدم إلا قد دينه لكن هو كسر إلى العاصمين هذا الزمن سبحانه وتعالى من كان إسكيلا إلى الجنيه ما يهيد وحيارا ولا هذا الاستهلال أني لجهن فميني والمسلمين تكلح على مرام كاكو عيار المسلمين لكن ممكن علاج الزنا لواك مسكرات المخدرات الزينة أنت حرمت كل ولا سنة وهذا ذكى أنا في إسلام فإن يبجلي هذا بنسى من يبجلي هذا عائلة من يبجلي هذا الكبر من يبجلي واحد نفسه مال كله وقبيلة يعني ذا كئيب من يبجلي خاينة شيء ده هذا لكن أنا بحبيب ذا لكن بين الله سمير انت وليه هنا ولا بالنبي طريقة يسود ولا بالنبي مسلمين فإنه ما على الكلام ده وقت إسلام من الله شيء جنية إسلام من الذي يسمى ما وهيته ولا جن المجهر كرايه إلى أو رب أهاجره أو كهاجره إلى قف السلام عليه أو كهاجره وحي ورد الله كرايه سبحانه وتعالى وجعل ذلك حكيم والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتوى لهم بهتان ليس نبيرا رد المؤمنين تأيي الدنيا كمؤمنات كالذنب اي كسبان ايضا العرب بس كبيرة وحي حمار تمام بين الورساء الذنب عرض يا ذنب عرض بسيرة عرض حمار تمام مسلمين بصمي انا معنى يا مسلمين بس استعفوا معروف كأمر مدركة وفرات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هذه حلاوة ليس ولا أبدا لما تستوي استع بالله السيئة حسنة يعني كل الأسئلة أنا كلي الله يكون جرجاري سبحانه وتعالى والعدالة من أمرك وذكر الجنة الجرية والبلد وذكر المسلمين فأنا أمرها خيانة مرارة خيانة ذكر السنة كلام معاملة منها أبيك هلا لك كلام معاملة معايا فمن حتى وأصلح فأجري على الله وذكر إسكعفية وإسلحية وما كسب أجري سؤال بشرك الله سبحانه وتعالى سمده ليس رب إلى إذن جرجار ولا يسوي وربك بغض وربك مسلم كوقع أنت على يعرفك على عيالك وإن هذا بك تلك ورك عيالك حديث رضي الله عنه في سنة صلى الله عليه وسلم إذا تقولي إيش العمل أنا قدر بس يعرف ولا كأب يعرف ولا كأب حتى عيالك لعنك ولا كأبك هذا كأب حتى عيالك ولا هذا كأب كأب ترى ترى هذا زاوية صلى الله عليه وسلم هذا لا يستعير عليه maxaa yeeli xumaan kasta oo la galo carabka gacanta laga tagaya waxaa xun carabkaa laga hadla carabka carabkaa laga cunaa haye waxaa xun gacanta lagu shaqeeyaa dhibaatada bani aadamkana gacanta lagu shaqeeya khalas iska hanaagsanaa samada loo baabiyo rasuulkuna waa soo yiri sala allahu alay wasalam qofkii carabkiisa iyo farjigiisa ilaaliya ama janna gama qaadaya haye waa qofka jirkiisa wax walba uu cadaab gaarsiiye ka dhawra ilaa farjiga marka lagu weysanayo helanaya weyaan carabkiisana ka ilaaliya adduunkaa xumilaya haye carabka wixii loo dirana ka sheega anaga daama sheega dadka ma dhigo haye ummadda waa nala gelo kuli waa alla kula caabudidi carabka in keliya la wax laga ammaan kaliya in alla lagu caabira loogu talagalo waa in lagu shaqeeyaa shaqada lagu qabtana kala wanaagsan haddii kale kale way ku dhamaanaysa rabbi alla laga baro subxaana watacaala yaa takallam balmin yadin rasuulku wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam almuslim hoggaansane man ayaa la yidhi aha salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabad galeen min lisaani carabkiisa iyo yadii gacantiisa walmuhaajir qof yani socdaalay oo ka tegay xumaatadooda man baa la yidhaha muhaajir haddana ka tegey maa nahallahu can wixii alla ka reeray bukhaari iyo muslim baa soo saaray waa xadiidkii kow iyo labaatanaad qof kasta ee muslima waxaa laga doonaya inuu ogaado diinta waa ficil iyo tarki ficil iyo tarki ficil waa maxay wixii lagu diray muslimka waxaa laga doonayaa in gacantiisa iyo xinihiisa oo dhan laga nabad galo islaamnimo kaamilana ma jirto sartaada haddii aan laga nabadgelin iyo balaayadaada ee qof walbow rabbigaa ka baq walaa tabqil fasaada fi lardi dhulka fasaad ha ku dalbinina mar kastaba wanaagga ku dadaala taas ayaa la doonayaa waxaan ka soo baxnay xadiidkii kow iyo labaatanaad oo muslimiinta in la nabadgeliya loo sheegay waana wuxuu yidhi alxadiid athani walcishruun xadiidka labaatan iyo labo marwiyi waayo kula weriyey can cabdillahi bni cumar bin alkhadaab radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi almuslim hogaansani rabbi isu dhiibe qof kasta oo rabbi isu dhiibay almuslimu qofka muslimkaa oo islaamnimadiisu ay xaqiiqiga iyo runta tahay akulmuslimi muslimka kale walaalki weeye qof kasta oo muslima muslimka kale walaalki weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu ma sallimo oo cadowgiisa uma sallimo ma dulmiyo oo naftiisa maalkiisa sharaftiisa dhib uma geysto walaa yuslimu waxaa laga wadaa cadowgiisa uma sallimo oo gaala iyo sayaadin kuma fiirsado shaydaan iyo naftood meel daran u watano kuma fiirsado waa waaniya ma sallimo axad aan xaaraan kaa ali kara walaalkaan ahan oon kaa hadli karin qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man kaana qofkii ahaada fii xaajati akhiihi walaalkii muslima dantiisa kasaqayntiisa qofkii u taagan kaana allahu alla wuxuu ahaadaa fii xaajati qofki xaajadiisa rabbibaa danihiisa ka shaqeeya qof muslima arrimo uu leeya qofkii ka shaqeeya ilaah baa danihiisa ka shaqeeya isagana waman farasa qofkii ka suuliya oo ka fayda an muminin qof mumina kurbatan shiddo shidooyinka dunyada ka mida faraja allah alle ayaa ka suuliya oo ka fayda canuka xaggiisa bihaa shidada uu qofka ka fayday sababteed kurbatan shido oo min kuraba yowma alqiyaamati qiyaamada shidooyinka iyo kurbooyinkeeda kamida rawa albukhaari iyo muslim rasuulka alla muxuu yihi sala allahu alayh wasalam muslimku muslimka kale walaalku weeye ma dulmiyo cadow uma sallimo xumaan kuma sameeyo qofka muslimka oo walaalkaa qofka berihiisa ka shaqeeya rabbiga asagana berihiisa ka shaqeeya qofka muslimkaa qofka dhibaatada ka faydana rabbigaa asagana kurbo maalinta qiyaamada ka fayda subxaana watacaala war diinta islaamku waa midda walaalaha lagu yahay ukuwada yani waxay u qaybsantaa saddex amase wabay ka badan taaba in lagu walaaloobo nasabka ama lagu walaaloobo diinta ama lagu walaaloobo wadaniya sifaaq iyo mabaadi iyo mucaamalaad waxyaalahaas inta marka lagu walaaloobo waxa ugu sugnaashada badan xagga isku xiraan uguna sugid badan xagga bulidda walaalnimada diinta waa midda ugu adayga badan leh axdaafta iyo musiibooyinka iyo waxa dhacaya iyo samanadu ma doori karaan si kastaba waquwatu baynana fi diini tajmacuna calaa sifaati alatii yaqdii biha diinu buu yihi shaacirku ukuwada dhexdee baynka naga ahaati oo xagga diinta aan walaala ku nahay ayaan ku kulmaynaa waxayna taas ugu kulminanaa ugu kulmaynaa sifaatka ay diintu xakuntay waa mid qawi ah oo axdaaf kastoo timaada baaqi ah buu ku yidhi oo ayadu u dhinkantaba wi caalamka kala ananaga dhan xakankeeda ka sareeya suxbada ilaahay darti lagu walaalodaa daa'im bay noqotaa keyrkeedna ma daa'im noqdo maxaa u deeyey alakhilaau yawmaidin bacdum libacdin caduwun ila almuttaqiin inta saaxiibaa gabadkoodkabaga kala qiyaamada cadow iyihin ilaa muttaqiinta mahan kuwa ahlunaarka baba firsaxay samaynayaan naarta ayay ku doodayaan rabbanaa man qadama lana hada fasidu cadaaban dicfan fi naar ya kuwii waxaa noo soo hormariyo balaayada noo soo horseeday ilaa cadaabka u lalalaa u siyaadi ba u fiirsaxay hadlayaan ahlu jannaduna waa walaalo calaa sirarin mutaqaabiin sariir isqaaqaabishan bay fadhi ay ku hurdayaan waa dad walaalo ah waa uquwada runta ah oo diinta walaalaha lagu yahay yani uquwada diintana fawqa kulla shay shay kasta ilaa ka sarreeya muslimku muslimka kale walaalka weeye ma dulmiyo oo isagu ma dulmiyo qola dulminaysana kuma eegto u fiirsa laakiin wa haddaad tiri anigu waa nabadgeli aan laakiin ninkiisa wax ka badan shay hadda waxaad meesha kuma haysid ma dulmiyo qola dulminaysa kuma eegto waxaa ugu shar badan dadka qofka muslimiinta dulmiya ama dadka dulminaya ku eegta ma sallimo qofka muslimkaa wax uu kahanayo qofkaanu kuma sameeyo kuma sallimo musiibo ku degta kuma eegto bal garabkiisa istaagaa waa u kaalmeeyaa waa iseeyaa marka dulli soo gaaro waa karaameeyaa markuu ku soo dego waa sagoosiiyaa markuu dhinto waa u gargaaraa marka la dulmiyo waa booqdaa markuu dirado marka oo wax waayana waa xariiriyaa markuu wax siiyana allahku abaalmariya u yidhahdaa saasaa lagu yaqaan muslimiinta walaalaha haye markuu xumeeyo isago adiga isaga xumaan ka timaadana cudurkaasa walaalka jacasa way ku yidhahdaan ina ina akaaka sid waman kaana macaka waman yaduru nafsahu liyanfacuka ina akaaka sid walaalin walaalkaaga runtaa waa man kaana macaka qofka micigaaga ah waman yaduru nafsahu liyanfacak yani waa ahad nafsadiisa dhibaya si adiga ku anfaco naftiisa waa dhib buu ku camaara si adiga ku anfaco laakin noocaas weeyaan ama haddaysan sidaa ahayn walaalkaa maahan walaalnimada runta ah waa midaas waa inaad muklis yani aad muklis ku tahay shaciirkale walaalka islaamka uqabtid taas ayaa la doonaya marka qofka qof kastoo muslima rabbigaa ka baq walaalahaaga muslimiinta jecalla kuu soo dhawey oo dhowr oo wanaaji oo u dulqaada barobanaanka iyo dhibaatada iyo waxa ka imaanaya leanna xaalada muslimiinta maanta waa cajiib sharaftoodii iyo qaymahoodii waa baaba'ay maha u baabay xiriirkii ukuwadii ayaa baaba'day waxaadna arkaysaa qof isu taagaya ma jiro walaalnimada ilaa midka ku fayadanayo ki isu taaga oo ku dadaalo dad xalaaliriyana dantaad ku wada saramahay waa lagu oran ma jamaacaad ku tahay mase qabiil baa idinka dhexeeya saas waa lagu jawaabaya sidaas waxaa ku oranayaano waa kuwii muslimiintaha kuwaan ayagu islaamka iskala dooyay taasi dunya iyo dhibaato weeye ee rabbi halaga baqo subxaana watacaala wuxdadeenna waxay ku imaan kartaa islaamnimada inaan kelimadeenna midayno inaan dulmiga nafsadeenna ka fuulino inaan khayrka isugu kaalmayno inaan qof walbo walaalkaya u gargaarno isgarab taagno war yaan la yskhayaanin almuslim akulmuslim weeye yaan la yskhayaanin rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiisyo ayuu ku cadeeyo qof walaalkiisa qofka dantiisa ka shaqeeya adduun iyo aakhira in loo gargaarayo adduun iyo aakhira in loo gargaarayo war haddau dantiisa ka shaqeeyo war haddau wanaagga la doono rabbi ha laga boqdo subxaana wa tacaala wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih qofka muslimka oo xawaaijtiisa loo gula fadli weyn baa ku sugan in la anfaco cilmigaaga maalkaaga sharaftaada naseexadaada aad ku anfacdinna faa'iido weyn baa ku sugan wax walba walaalkaa ku anfac oo khayr radoon oo wanaagiisa ku dadaal oo u shafee hadduu kaa shafeeca dalbo oo dantiisa u gul hadduu arrin kuu sheegto oo marka uu wax yani wax kaa dalba inaad u samaydo u degdeg sa wax ugu qaban lahayd in alla inta aduu kartid weye iyo wax alla waxaad samayn kartid muslimiinta u dadaala oo walaala noqdo allah idin gargaarayo rasuulku muxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa taxaasaduu walaa tabaasabuu war haysxasbinina hana isu caroonina tanaajus iyo falisna haisku samaynina walaa tadaabaru haysgoynina oo yaan qofkiin qofka kale tadaabar ku samaynin walaa yabic bacdakum calaa bayci bacdin gabalkiin yow gelin qolo kale waxay iibsanaysa wakunu cibaad allah ikhwaana war dadka muslimiinta walaala noqda almuslim akulmuslim muslimka muslimka kale walaalki weeye laa yadlimu ma dulmiyo walaa yakdulo mana duloyo dhibaato kuma salligo haye ma been sheego mana uxaqir attaqwa haahuna rasuulka xabadkiisa saddex jeer isaaray qofka waxaa shar iyo balaayo ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim inuu walaalkii muslima xaqiro kullu lmuslim cala lmuslimi xaaraamun dammahu wa maaluhu cirdu waa ka xaaraan dhiiggiisa maalkiisa sharaftiisa inuu ku cayaaro sida oo kale rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam iyaakum wadanna fa ina danna asdabu lxadiid waxaan idin kala digayaa adinka iyo inaad xumaan isu bandhigaan damigu sheeke kan ugu been badan wey qofka xumaan hoganin weligaad wanaag odhan noqo wanaagka kale ila aad wax cadaan oo balayaad arkaysa wuxuu rasuulku yihi walaa taxasasku taxasusku waxaa loola jeedaa tatadbac awraadka aad loo daalacdo tajasus waa si kala gelin yimaada taxasuskaas waxumay dadku yidhahdaan alla iska ilaaliyo tanaasus yaa lagu tartamin adduunyada taxaasud yaan laysxasib tabaaqud kullaha la iska ilaaliyo addoommada alla walaala noqda oo diinta alla ku socda dadka muslimiinta walaala weeye wayna isu kaalmeeyaan xaqa ayayna qof walba qofka kale walaalkiisa garabkiisa ku taagan yahay saasaan ala ka doonaya insha allah xadiidka yani labaatan iyo ko rasuulku xadiidka labaatan iyo laba rasuulku wuxuu ku yihi almuslim akulmuslim muslimku muslimka kale walaalki weeye laa yadlimuhu walaa yuslimu ma dulmiyo asagu naf ahaantiisa qof dulminayana kuma eegto ma sallimo cadowgiisa uma sallimo xumaanna kuma xambaaro man kaana fii xaajati akhiih walaalki islaama danihiisa ka shaqayntiisa qofkii ahaada kaana allahu fii xaajatihi ilaah baa asagana danihiisa ka shaqeeya marka waxaad moodaa inuu yidhi muslimku gaalka walaalo yahay muslimku gaarka ma dulmiyo muslimku gaarka waa u gargaara saasay taaganta qofkii walaalki xaajadiisa ka shaqeeya gaal gafuur cagaara qofka xaajadiisa ka shaqeeya ka dhiga baa ilaahiisa ka shaqeeya subxaana allah waman faraja can muslimin kurba qof muslima qofkii shiddo ka jeeda maanta qofka muslimka qofka kurbaysiiya ayaa khayr weliga loo malanaya man faraja lagaa kurbata qiyaama cajaa'ib wey qof muslima qofkii shida ugu amaara kaas un baa gurin muslimiinta maga celiya masjidka madaxa caalamka waa maqlaysa caalamka dhan ahli muslimiinta maga celiya marka macnihiina ay dadku ka dhigteen qof muslima qofkii shida ku xamaara dagaala haysanaya dhaqaalada ka hadlaayi maayaan waana loo gargaaraya saasa ka dhigta dadki walciyaadu billahi naga ku fahno dadka sidaa wax u fahansiiya dadkaas ilahay qolo kale ayuu ha kusoo diray oo ka dhigada marka rabbi alla bogo subxaana watacaala xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray ma dulmiyo ma sallima laisku oga haddaad saaguusto haddaad cadow gacanta u gelido si fiican u disho ayaad guulaysanaysaa waana lagu dalacsiinaya saasay leeyihin muslimiintu waa saas leh rabbi ma dhihin rasuulkiisuna ma dhihin warka allah iyo rasuulkiisu yidhahdeen baana soo hari doona xagga ayaa gacan sarray doona dulliga iyo dhibaatadaha gaaladaa ku dambayn doonta waayo muslimiinta waxay dhihi jireen mujrimiinta haddaad nixirtaan khaladay noo soo wardigaan badinaynaa haddaadna musaafiridaan afarna suura filardiday noo soo caalamka ku cebro qaadanaynaa haddaadna dishaan shaydniday noo soo zannaan gelaynaa haddaadna daydaan diintaan figaynayna oo wax naga qaadi maysaan dulliga adinkoo idinku dambayna naga gasa anaga cidaa noo dirta dal aan iduma jirin waa reer laga horay ma laha xaalidada saas wey laakiin midka wuxuu ku dambeeya on gaalada qaala wuxuu yihi alxadiid thaali wacishruun xadiidka labaatan iyo saddex marwi waayo kula wariy can ilbara ibni caasim radi allahu canhuma qaala bara bnu caasim wuxuu yihi amarana nabiyu nabigu wuxuuna amray sala allahu alayh wasalam bisabcin toddoba arimood wa nahaana wuxuu naga reebay nabigu can sabcin toddoba arimood amaranaa nabigu wuxuuna amray biciyaadati lmariidi qofka jira booqashadiisa wa itibaaci ljanaasati iyo janaasada raacitaankeeda qofka muslimkaa janaasadiisa iyo wa tashmiit lcaadisi qofka hindhisay oo muslimkaa hadduu alla mahdiyo in la farax geliyo oo loo duceeyo wa ijaabatu daaci qofka nawacay oo muslimka ajiyitaankiisa wa raddu salaami muslimiinta salaamtooda radinteeda iyo wa nusratu lmadluumi qofka laga gadanayo oo gargaaritaankiisa wa ibraaru lmuqsimi muqsimka ka dhaartay dhaartiisa ku dhaarnimo farkeeda oo aan la damaajin wanahaanaa nabigu wuxuu naga reebay sala allahu alay wasalam can sabcin toddoba can khaatami dahabi dahabka faraasigiisa ow amase qaala wuxuu yihi xalaqatu dahl xalqada wareega xalqada iyo faraas waa khaatimka waa isla mida wa can lubsi lxariiri xariirta labisashadeeda iyo wadiidaaji diidaajka waa ma xariirta ka mida wasundusi midda sunduskaa xariirta teeda sunduska la yidhaahdo oo hala yidhi caariyon siyaabu sundus waa midda dilacsan iyo walmayaasiri saska barkanaha loo dhigto oo ay dumarku u samayn jireen nimanka fardaraaca yaqaana xariir ayaa ka buuxda gudaheedana ku coban mayaasir baa la yidhaha barkanaha yaryarka oo lagu sindaxasanka lagu fadhiyo kala weyaan raggii yani fardaraaca oqon jiray baa ka kordhigan jiray saas weyaan iyo wal qisiy xariirta teeda qisi la yidhaahdo magaalaha lagu sameeyadaa la yidhaha masar ku taale saas way jiran iyo waaniyatulfidati fidada weelasheeda rawahu albukhaari wa muslim rasuulka alle sala allahu alay wasallam waxauna amradu yidhi inaan mariidka muslimkaa booqano inaan janaasada muslimka raacno inaan qofka muslimka hadduu alla mahadiyo markuu hindayso aan u gacayno inaan qofka muslimka oo noo yeeri ajiibno inaan salaanta islaamka ka radino qofka laga gardayo inaan u gargaarno ahad ka dhaartay dhaartiisa inaan ku dhaarino falno qof muslimaas weyi maanta markaasuu kugu yiri waa wallahi saas waa yeelaysaa ya xaaraan haddaysan ka yeelay midka ka imaanayaan aysan ka weynayn dhaartiisa saasa laga raba kuwii anaa hadamajno wuxuu kugu yiri wallahi maanta waa ila gadin waa yeelaysaa waa inaad yeeshaa macnaa qofkii dhaartiisa ku dhaarnaa falo waxle qofka walaalkaa damaadine laakiin shardi weeye waxa uu ku dhaartay in la fulo inaysan xaaraanayn saasaa shardiga midda kale musiibada ku jirta meesha dhaartiisa kafaarada iyo demiga ka racaya waa inaysan ka dhibanayn saasa laakin maxaa yeelay ninka la yidhahdo sida xadiid muslim kusan cadaynayo waxau fasiray ru'yo abubakr gabal buu qabtay isheeg buu yidhi rasuulka allow ilah waan ku dhaartay waad ii sheegin hadhaaran buu yidhi waxba kuu fasirimaayo hooyada tafsiirkeeda khatar buu ahaa wuxuu ka sheekaynayey dagaalka waxyaala imaan doona ila cusmaan dilkiisa xalaas saa laga garanayay marka meela ka qalday ii sheeg buu yidhi meesha aan ka qalday waaba ku dhaartay hadhaaran buu yidhi ma yeelayo rasuulka sala allahu alay wasalam waayo waxaa laga yaabaa haddii uu ru'yada fasiro in dadka gabalniyaddooda wax gala saasa dhici karta marka haddii loo arko dhaarta ninkan in lagu baari noo falo ninka weyn oo ka imaanayo kafaara bu laa leeyahay horka tagna khalaas saasa laga baxaya laakiin waa shardi iyo wuxuu haka weyin wuxuu naga reeba faraasiga dahabkiisa iyo waxyaalaha faraasiga laga samaynayo dahabka xariir in la labisto anwaacdeeda oo dhan anwaacda xariirta dhan weyaan ayuu noo diiyey mariidka in la booqno waa in la ziyaarto qofka muslimkaa oo jiran in la booqdo ama sunna amase waajibaa laisku hoos wax xanaaneeyo oo wanaajiyo hadduu haysto waa sunay culamadu leeyihin qaarkood laakiin amarka haddii wax wuxu qabta aysan jirin waajib weye janaasada in la raaco waa fardu kifaaya haddii muslimiinta gabal u gumo gabal kale dembigaa ka dhacaya waa qofka muslimkaa qofka muslimkaa oo hindhiso alla mahdiyey in yarxamka la yidhaha waajib weye waayo rasuulku xaq buu ka cabiray shardi waxaa ah saddex bilood aysan ka badan saddex jeer buu iska daba celiyo rasuulka mida hindhiso waa loo duceeyey mar kala hindhiso waa loo duceey markas waa celiy waa madguun buri waxaa qataa sanbor ama feber naga waa dhamaa marka caafaa ka wada leedahay ama waxaa leedahay ama kalaad weerartid warku waa kaaga dhamaan macdama jira waa hindhashada yuhuudda intay yimaadeen oo sanka qora iska geliyaan baysan hindhashay jiran awaalkiis maxay rabaan alxamdulilah intii yarxamaka nabigan u yidhah yarxamaka la hadlaysa yahdii kuna la oran jira tabarka doonta agtaada ku ilmaysa oo alxamdulilah yidhahdo yahdii ka la hadlay allah ku hanuuniyo khalaas laakin yarxamaka la hadlay allah ku naxariis iska oran lama ogola khalaas saasa kala wey qofka kuwacay waa inaad ajibtaa waa waajib hadday weliba tahay welimatul xunabti ama qofka kan oo si gaar u danaynaya inaad utagtid waa inaad ajibto hataa meeshan caasi lagu sameyni anaa dadka dadkaaga soo horreeyaysan jirin saasa farda salaamta in la radiyaa waajib weye waana ayada waxa weeyaan waa fardu kifaaya inta anagoo intan aan meel fadhino haddii qof inta noo yimaadana salaamoon qofka la radiyo inta kale demig waa qancaya ajriga fara badan ee kaasa qaatay qofka muslimka oo la dhigay in loo gargaara waajib weye qofka muslimkaa dhaarta dhaartiisana oo maka hadana oo loogu baarina qalayo waa inaan dhibka weyn ka imaana meesha jaarka waa loo diida ragga bilkulliyada yani ilkaha inay ka dhacaan lahaan ama sanku ka go-o iyo faruur waa laga samayn karaa xariirta inay martaan bilkulliya waa loo diiday ilaa hal maraa loo ogolaaday sida xadiis kusaabsan aa cadaynayo cabdiraxmaan bin cawf jubayr baa loo ogolaaday meesha cadada ku dhacday ibnu maamis oo kale waa la xiran karaa waa caafimaad baynata caalamka maanta waa ku yartaa marka waa waa cadida weelasha fidada qof la ogolaa ma jiro dahabka iyo fidada dumarka waa loo ogolyaa la yidhaha qaybta loo ogolya waa qayb yar inay faraha ka badato maahan sidaa la sheegana waa la ogolyahay arrinta dahabkana ma ficin arrintiis aad ba lasig sabaa in laysku isbedeliyo waxa weeye nabigu dumarka waa loo ogolay ummadayda u yidhi sidaa markuu yidhi axaadiis baa jirta cadaab adag u yarahda dumarka dahabka xirta oo balaga sheegaysa culamada qaar waxay ku xambaareen haddaan laga sakay sidaas in la yidhahdana adilada gobolkaa laga garanaya bay leeyihin gabalna waxay yidhahdeen ma ahane dahabka waa la ogolyahay dahabka la ogolyahana waxa weeyaan dahab yar oo aan ahayn bay yidhahdeen faraasiyaarka culculus iyo silsilada waaweyn oo isku xireen oo u samaysan sida yani gobolka laakin silsiladu waa inay iska furan tahay ee markii la dooro kooda laysu gulayo laysu xiro fasafiil iyada waa la qaadan karaa iska yartaas haddii wuxuu bataan amay faraasiyaarka waaweyn iyo silsilada waaweyn oo goolaalinta ahaan loo sameeyey marka hore eyiina xaraam wey waa sida albani rabo oo wuxuu ku leeyahy dahabka mudawirka oo dhan xaraam wey waa inay dahabkuusa mudawir ahayn adduunyada ayaana laga fahmayaa buu leeyahy muslimiinta asagaa isku haysta ragga kale rag badanoo kale awaman yanshau fi lxilyati wahuwa fi lxisaami gayru mumin ba culimadu deliishanayaan waxa lagu qurxinayo dumarkoo la sheegayo noocaas waxay ku leeyihin xiliyadan dahab iyo fido iyo waxbaa ku jira isaguna waxau leeyahy dahab iyo fido wax kasta wax lagu qoray xiliyada waa la yidhah wax dahaba ka dheegaaraya aan ka rabaa taasi arrin taagan marka arrintaasu waa arrin aad u adag aad baana laysugu hayaa qofka muslimkaa inuu xalaam yeerasho ku dadaalo aad ba isticanta bal ha la dadaalo ha la akriyo masaladaas yada qof walba wuu ka naci doona marka rasuulku wuxuuna amray sala allahu alayh wasalam wanaagu idil khayrka o dhanna waana loo diray marka booqashada la booqanayo dadka waa laga sheekeynaya lafahanteeda dadka la booqanayo muslimiinta horta si gaara loo booqan qofkii rijal laga qabo inuu soo islaamo gaalana waa la booqanaya maxaa yeele nabigu wiil yahuud ayuu booqday sala allahu alay wasalam islaamka u bandhigay wiilkii wuu islaamay alxamdu lilahi ladi anqadahu min annaar buu nabigu yihi rabbi baa mahad iskale naarta ka koriyey xadiis ayaa kusoo aroorey marka haddii rijal laga qabo waa la booqanaya rag iyo dumar qof kastoo islaama jira waa la booqan karaa nabigu umusaaib buu booqday markaasuu yihi maalin kasta rafrafiid maxaa dhaw adiga luunaya alla ma barakeeya kan baa haysanaysay kanara ay kaagan buu qofkii dembiga ka baabiisaa sala allahu alay wasalam xadiis ayaa kusoo aroorey kaliya khal waa la diidaya iyo gabadhi wax xijaabinaysa ayadu way booqan kartaa qof jirin haddii shuruurdii kale laga helo oo si amar la-aan ku saxo khalwana aysan jirin xuduudda islaamkana ilaalinayso maxaa yeele gabdhaha muslimaadka waa si caaisha booqato bilaal marka xaw xansanayay rasuulkuna way booqday dumarka xanuunay sala allahu alay wasalam waxaana siyaalaha gabal in laga dhimo ninkay naagooda isa hadlaan inta laga dhacaysa maaha albaab gurgaan oo faraadoyn halka ay soo tagaan halkan gabdha ku jiraan ee uga hadlo oo xijaab kale uga aadan uusan jiro arrin weydiiyo ama yidhaha qofka xanuunsanaysa ka wadaa ama diin u sheego dalada ma dhicin god lagama dhicin laakiin dadku waxay u haystaan gabalkooda god lagu dhacay gabalna waxay dhahaan laisla geeray sidaa laisla fariista dalada ka dhacda meesha janaasada raacitaankeeda waa in sharciga la yaalay waxyaalaha lala qaylinayo iyo dad in lala raacayo sakeleed iyo taraq iyo mamnuuc wey in janaasada laga daba qaato ama laga daba qaado waa mamnuuc qofkan hindhisay waxaan alxamdi yarxamukala in looguma ducayn karo adu alxamdulillah yidhahdo laakiin in la yidhahdo duul wixii waa laydinka siina iska diyamayo dadkuna waxay yidhahdeen haddii iyadoo la sheekeyna qof hindhiso sheekada inay rantay daliil u tahay soo jeertaas sidana wax bira maaha marka hogga ha laga bogo nusuustana saasa loo ilaaliyo dahabkaana isagaa waxaa loo diiday iyo fidada si gaara weliba nimanka naagay shabahayaan lama ogola marka dadna untay cunaan bay laayihin dadna lacagtiibay ka dhigdhigtaan wax isku ruuxeen oo waa laka samaystaan khatar wey niyad xumaa ku sugan marka xadiidka isagaa waa la gartay ee qof walba u dadaala rabbigaa ka bar rasuul waxau yihi ninkii saxaabiga ahaa rasuulku waxuuna amray sala allahu alayh wasalam bisabci wanahaana wuxuuna naga reebay rasuulku sala allahu alay wasalam bisabcin toddoba amarana rasuulku waxuuna amray biciyaadati lmariid qofka jiran booqashadiisa wa itibaaci janaasati janaasada raacitaankeeda wa tasmiyati lcaabisi kii hindisa alla mahadiyey faraxgelintiisa faraxgelin oo udcayntiisa waijaabati daaci kii wacay ajibitaankiisa wa raddi salaami iyo salaamta raditaankeeda amr iyo wanusrati madluum qofka madluumka oo la dulmiyo lagaga danaya u gargaaritaankiisa wa ibraar mufsid mufsidka u baarnimabalkiisa kii dhaartay in dhaartisa lagu baarnimo falo kow ku dhaarta u baarnimo falo wanahana wuxuu naga reeba can sabcin toddoba can khaatami daari daharka saraakigiisa oo xalaqatu dahar xalaqa iyo khaatam waa isla saraatiga on caruurta xarir xariirta la dhisashadeeda iyo diyaadka iyo sunduska xariirta nuucyadeeda oo dhanba markaa la ogolay inay nimanka u qaataan nuucyadood xariirta dhan laakiin ragga loo ordara maxaa dhacda yidhaha xariirku waa dildilee adaa la yidhi iyo raaxo raaxo dumarkana dildilee iyo raaxo raaxa loogu talagal ninkana aday iyo difaca loogu talagal khalas ragga waa soo dhexay marka laakiin lama rabo inuu ninku dumarka iska dhigdhigo ilaa ayagaa dirjilacsanayo wax maanta dhaa reereaa laga qabayo maaha waxaasoo kale maa kamida rijaasa waa inay niman adag oo diin difaaci karo qiimo badan noqdaan waxa rabbiga agtiisa ahaadana jeclaw waxa adduunka yaalana nacdaw rabbigaana ka bogo ilaahay wanaag ka marayso alla wuu ku gargaarayaa salaamta islaamka si salaamta islaamka waxa lagu cayaara kamid hadda muslimiintana waxa horta balaayad uga bixi adag salan xumada kamida walislaamaya salaama calaykum salaama calaykum salaam calaykum ma carabida ma ingiriisda maxay tahay macnaheedu soo taqaana bal salaamu calaykum macnaheedu muslimiintu waxay hayaan salaamun calaykum luga carabiga ku banaanta aliflaantii bedelka taa laleeyahy salaamun calaykum haddii la yidhahdo assalaamu calaykumna waa la yaqaanaa caalamka dhan la fiirdo salaamu calaykum alaykum salaam salaamu calaykum kulligood salaada haddii salaam calaykum looga barraa buraysaa waxna jiraan wey macnaha rabbigaa lagu cayaaray marka salaamu calaykum anagama salaam waxaana sidaana maantana waa laysalaamay maxaa laidinku naxariisanaayo ilaa salaamta firiya waa isjeclaanaysaa buu nabigu yidhi ilaa waa dad balaay ku salaamayo on waxu salaam lahayn salaamu calaykum marka diinta islaamka o dhan sida loo taxriiriya garanaysa ayadoo la is ogeyn baa xagga inta sika loo rabaa asacraa waraa qariib waxa kana mana laga fiirsado ha la is ilaaliyo calaa kulli xaalna waa iscontrol haddaad iscontrol weydo walaga badan baa jira waman aataakum rasuula fakudu aa lagu dadaalo qaala wuxuu yihi alxadiid raabi walcishruun xadiidka labaatan iyo afar ma u yin waayo kula weri can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala abi muusa wuxuu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam almu'minu qofka mu'minka ah lilmu'mini mu'minka kale kalbunyaani dhib ayuu ula tooyahay dhib ayuu ula mid yahay oo yashuddu ou adkaynayo dhibka bacduhu gabalki bacdan gabalka kale washabaka rasuulku waa isdhexgeliyey bayna asaabici fariisa sa rususha bakihiisu u xoojiyey marka ama waa rasuulka ama waa raawiga la yidhi culamadu way kala saari karlaayeen lafteeda inuu shabakada nabigu sameeyey iyo inuu raawigu sameeyey xadiiska inay kamid tahay ayuu naga saara leeyahy rawahu bukhaari wa muslim rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam mu'minku mu'minka kale bisba ula mid yahay oo gabalkeed gabalka kale rajinayo sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi alxadiid alkhamis walcishruun xadiidka labaatan iyo shan ma uu yihi waayo kula weriye can nucmaan ibni bashiir radiallahu canhu qaala nucmaan wuxuu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam masalu muminiina muminiinta sifadooda fii tawaadiin istacaylkooda iyo wa taraaxumin isu naxariisashadooda iyo wa tacaadufin isu dhimrintooda iyo isu tiritaankooda masalu jasadi jasad oo kale weye waa jir oo kale hal jasad oo kale weeye idastaka hadday sheegato cudun xumin oo minhu jasadka kamida tadaacaa ay ugu yeerayso lahu yani tadaacaa ugu yeerayo cudugaas tadaacaa uu yeerayo lahu cudugaas saa'iru jasadi jirka intiisa kale bisahri soojeed iyo walxumaa kandho soojeed iyo qandho haddii furka yar ku xanuuntay jirka dhan waa la qandhanaya muslimiintana waa sasa kaada leey dadka mu'miniinta say isu jecliyiin oo isugu naxariistaan oo isugu dhimriyaan waa hajid oo kale ah oo ximid kamid hadday xanuunsato inta kale ay soo jeedayso saasoo rasuulka alla leeyahy sala alla alay slam dadka mu'miniinta ah say isu gooyaan oo isu isu yani isu cadaawaysan waxaad moodaa nasaara iyo yani waxaad moodaa ras saasaa ayaad moodaa maadinay taaganta marka rabbiga laga bogo subxaana watacaala bukhaari muslim baa soo saaray alla mu'miniinta wuxuu ku gallalaysa inuu ummad waaxida ka dhigo ummad waaxida inuu ka dhigo oo ay ku dhawaagaan waxa ay samaynayaan waxa ay samaynaya waa inay ku dhawaaqaan waa ummad waaxida fima yaquuluun waxa ay ku hadlayaan waa ku waaxid wamaa yafcaluun waxay samaynayaan waa ku waaxid alulafayin wamaa ya'tuun waxay la imaanayaan waa ku waaxid wamaa yadaruun waxay ka tegayaan waa ku waaxid macbuudkoodu waa waaxid cibaadadoodu waa waaxida qulubtooduna waa mu'allafa waxaa kaloo dhexdooda laga sida cadaawada iyo xamiyat ljaahiliya geeladii jaahiliyada waxaa ku sugan baaliya baynkooda ukhuwatun fi iimaan fardi ma lahan ka sagiirka iyo ka kabiirka dadka horeeya mutaqadimka iyo kan dambeeya dekerka iyo unfada xurka iyo kale macnaha meelaha la adoonsanayo siduu rabbi u yiri subxaana watacaala fain tacbuu waaqaamu salaata waaatau zakaata faikhwanakum fi diin ufirto shardiga walanimada lagu xiray hadday sakee kasoo laabtaan salaada ilaaliyaan sakada ay bixiyaan walaalihin diinta idinkuma walaalayo intaa mid kamid qofki ka tagana walaalnimo kuna wadaago wuxuu kaloo rabbi yii rabbana fir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biihim waa kuwa kaa horreeyey rabbigow anaga iyo kuwa iimaanka nooga dhaqada ilaa aadan laga gaaro dembiga u dhaaf wahaakada iyo saasaa taabiciinta lagu yaqaanayno rasuulka maxameda sala allahu calayh wasalam markii rabbi uu soo saaray ayuu arrinkaa bilaabay oo umiyinta laga soo dhex saaray isagoo rasuul ah oo kitaabka alle aayadihiisa bayanay baa ku akrinaya oo ka bahiraya ajnaabta iyo qurunka iyo kabaa'ista wax dhibaysa wuxuu rasuulku baraya kitaabka iyo xigmada oo canasanada ah waxaa rasuulka loo soo diray raxmata lilcaalamiin kulligood iyo inuu dadka o dhan ku hanuuniyo dariiqa mustaqiimka rasuulku wuxuu dadka ugu yeeray tawxiidka iyo itixaadka oo inay miyoobaan rasuulku wuxuu insaanka ka xureeyey min cibaadati awsan asnaamta inay caabudaan ru'asada xukunkooda baatilka iyo acyaanta dadka ayuu gadaal ku sheegaya rasuulku wuxuu u jiheeyey dadka ardada ku sugan oo dhan inay kulligood u jeestaan qaadiba waa dhammaantooda ilaa daa il arda wasamaa samada iyo ardada allah khaaliq olo abuuray rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ogeysiiyey atbaacdii isaga raacday inaysan caabudin ilaa ilaah waaxida mooye wax kale inaysan ka diin yeelan ilaa qaanuunka waaxidka oo diintaan mooye wax kale salaadooda waa waaxida muslimiinta qibladooda waa waaxida mawaasimtooda xajka oo daacada waa waaxida xajkooda iyo masaajidooday ku kulmaan dastuurkooda waa mid wax kulminaya wax walba qaanuunka muslimiinta ilahin oo qur-aanka qaanuunkaasoo ka sareeya waxay ku kala fadli badan yihiin waa taqwada ay ku kala sareeyaan taqwada ku kala sareeyaan waxa baynkada uu rasuulku ka guntay muhaajiriin iyo ansaar ukhuwa fi diin waxa la yidhaha ayuu dhexdooda ka sameeyey sala alla alay salam rasuulku wuxuu kala xakuma ows iyo kasal xarbadii ka dhexayday ikhtilaafkii kelimadooda ayuu gooyey muslimiinta wuxuu rasuulku ugu yeeray inay isu dumaan oo itixaadaan wuxuu amray rasuulku arrinka asaga faa'iidada ku jirtana uu cadeeyey sala allahu alay wasalam iyo waxa ka ratimaya faa'iidada ku jirta iyo waxa ka ratimaya ayuu rasuulku cadeeyey marka qof walboo muslima waxaa laga doonayaa inuu arrinka asagaa ku dadaalo wuxuu rasuulku sheegay haddii la kala tago in dhibaata dhici doonto rabbiba aayad soo dejiye wuxuu yihi walaa tanaasacu fatabsaw wa tadhaba riixukum war ha murminiina oo aad fasilantaan oo awoodiinu ay baaba'do muxuu alla yidhi ittaqu llaha xaqa tugaati walaa tamuutuna ila waantum muslimuun rabbi ka cabsada cabsida xaqa hana dhimanin adinkaa muslimiinahay wuxuu kaloo alla yidhi wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu war adinkoo idil xariga aweeqalsada oo ha kala teginina markay fahmeen muslimiintu waxa rabbi ku dhawaaqay waxay dabadeen tacaaliimtii qur'aanka waxay qabsadeen diinta oo nabigu la yimid waxay hanteen magaalooyinka waxay sayidi u noqdeen addoommada alle waxaa loo soo dhaweeye dhulka yani adduunyada adduunka ku nool oo dhan waxay miilaaniyeen oy wanaajiyeen dadkii asriyada ahaa waxay wanaajiyeen kuwa duxafada ahaa adaalo ayay baynkooda iskaga sameeyeen waxay ku diriraan dariiqa alle xoolahooda iyo naftooda waxay sugaan xaqa sidii ay yani dhis oo kale isugu xiraayeen isula wanaajin jireen waxay ixtiraameen qofka yar waxay qadariyeen qofka weyn kooda la amraa ninka amiirkaa waa adeecay kan qanigaa kan faqiirkaa waa xariiriyey caalimku kan jaahilkaa waxbuu baray mid walba midka kale ayuu qadariy ixtiraamana nin walba naftiisau ka doora waxuu jecel yahay walaalihiisa wax ugu qabtay waa sidan hala ka rabee muslimiintau dadaala oo rabbigiinka baqda oo xaqa si dhaba u ilaaliya aad adduunka iyo aakhirada liibaanteena markay sidaa yeeleen saxaabadii oo aysan geerida u aadan yeelin oo aysan dariiqa alle marnaba aysan ku ciyaysan khilaafin sida laga doonayo ayay sharaftaas iyo wanaaggaa yeesheen haddaba dad sharaf iyo wanaag yeesha aan noqonno oo rabbi u gargaaro adduunka iyo aakhirada raciif iyo wanaag baan helaynaa xadiiska axaadiista aanu akrinay labada qaybaheeda